deegaanka lagu magacaabo Wargaduud shanta ah oo shan- soddon iyo shan kiiloomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in maanta ciidamada xoogga dalka ay weerar ku qaadeen halkaas waxaana deegaankaasi ku sugnaa dagaalamayaasha Al-Shabaab saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo la hadlay raadiyo kulmiye ayaa sheegay in ciidamada xoogga gaar ahaan ururka afartan iyo lixdanaad ay la wareegeen tuulada wargaduud oo u dhow magaalada baydhabo waxaana halkaas oo ka dhacay dagaal muddo kooban socday saraakiisha ciidanka militariga soomaaliya ayaa sheegay in deegaankaas ay ka fasaxeen tiro maxaabiis ah oo u xirnaa al-shabaab kuwa oo hadda helay xorriyaddooda sida ay hadalka u dhigeen ha yeeshee ma sheegin tirada maxaabiista ay ka sii daayeen xabsiga ku yaala deegaanka wargaduud oo horay u haysteen dagaalamayaasha al-shabaab balse maanta ay dowladdu la wareegtay saraakiisha hogaaminaya ciidamada la wareegay deegaankaas ayaa xusay in ay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka ah al-shabaab ee ay ka wadaan qaybo ka mid ah gobollada baay iyo bakool al-shabaab dhankooda kama hadlin warka ka soo baxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku aadan dagaalka ka dhacay wargaduud iyo maxaabiista ay ka sii daayeen deegaankaasi